wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee jubbaland ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo ay yeelaneysa degmada ceel waaq ee gobolka gado xarig jarka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay bulshada degmada odayaasha dhaqanka wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland abshir maxamed cabdi ayaa bulshada degmada ugu baaqay inay ilaashadaan xaruntan waxaawe waan ku faraxsannahay maanta inaan halkan joogno dhinaca isbitaalka degmadan oo guddoomiyaha uu ka soo sheekeeyey wakhtiyadii iyo taariikhdii lasoo maray iyo baahidii loo qabay maantana inoo muuqato inaan xarig jarno idiin daahfurno runtii wayna ku mahadsantahay hay-adda turukeer waad la socotaan gobolka gedo markii la joogo cisbitaallada ugu badan oo gobolka uu leeyahay waa hay-addii runtii gacanta ku haysay dhowr iyo soddonkii sannadood oo dalka uu burburka ku jiray ceel waaqna waxaad nasiib u yeelateen maantayta in cisbitaalkaas uu idiin hirgalo ka wasaarad ahaan annagana mas-uuliyadda nasaaraddee tan maanta aan u joognaa ka mid a wixii kaloo ka dhiman cisbitaalkan insha allah waxaan rajaynaynaa turkeer in ayadana ay soo dhammaystiri doonto annagana ka wasaarad ahaan dadaalka ugu badan baan insha allah bixin doonaa idinkana idinkoo maamulkiinni iyo kaashanaya waxaa la rabaa inaad insha alla mas-uuliyad gaara insha allah isa saartaan saraakiisha caafimaadka oo wasaaradda ugu horreeya iskuduwihii caafimaadka oo gobolka waa joogaa waxaan rabnaa marka dhammaantiin wasaaradda raggaas ay ka joogaan annagana aan idinku soo noqnoqon doono imaan doonno markasta in annagana aad nala xisaabtantaan adinkana aad lahaansho iyo baashida aad qaar ka mid mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay xarigjarka xaruntan caafimaad ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay degmadu u leedahay iyagoo u mahad celiyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaheeda meeshii noo keenayn waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan yihiin waa soo dhoweynaynaa waxaa waaye isbitaalkii waan kaga maaranay gediga shishe guryaha naloo dhisay isbitaalkan inaan ilaarsanno oon lexjeclo yeelannaa nagala rabaa insha allahu tacaala waxaan rajayn doonnaa inaan lexjeclo yeelan doonno oon ilaarsan doonno saaka waxaan markhaati ka nahay oo aan goobjoog ka nahay isbitaal caalami ah oo looga kaaftoomay ay ahayd in looga kaaftoomo isbitaalladii qofkii halkaa ku dhaawacmo gabadha umalayso qof kasta oo xanuunsan waxay ahayd waxaa loo gudbinayey ceelwa kenya inuu ula yimaadaan taasna waxaan u dardaarmaynaa maamulka degmada iyo bulshada odayaasha dhaqanka oo halka fadhiyo xaruntan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada degmada ceel waaq ee gobolka gado iyadoo adeegyada caafimaadda ay u doonan jireen dalka kenya oo aad ugu fog balse hadda kaga maarmi doonaan xaruntan